mudaaharaadyada ka socda dalka kenya ayaa saameeyey ganacsiga magaalooyinka waaweyn iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka waxaana maanta gebi ahaanba xiran goobaha ganacsi ee magaalada nairobi waxaadna wadooyinka magaalada aad ku arkaysaa ciidamada ka hortaga rabshadaha oo heegan ugu jira kafalcelinta mudaaharaadyada suuqa islii oo ah suuq ay usoo ganacsi iyo shaqo tagaan kumanaan dad ah ayaa maanta kamid ah suuqyada xiran walow saaka xilligii hore qaar kamid ah ganacsatada ay fureen xogayaha guddiga ganacsatada islii cumar ibraahim ayaa ka warbixiyey xaalada suuqa islii xaaladda guud ee islii xaalka waa iska degan yahay dukaamada iyo moolosha dhan badankooda kulli waa boqolkiiba sagaashan waa xiran yihiin dukaamo yaryar oo furfuran maahane guud ahaan waxay la qabaan nairobi dhammaan c b d gana saas oo kale ay u xiran yihiin marka waxay loo xirayna waxaa waaye cabsi laga qabo maarata in mudaaharaadka wax dhici karaan iyo maarata iskooladii oo la xiray dadki marka waxay leeyihin waxbaa dhici karo cabsidaas ma ahane hadda wax ka jira oo dhibaato ah ma jirto ciidan ku filan oo meelaha khatarta ay ka imaan karta kulli dhammaantooda ciidan ku filan ayaa la geeyey ani nafteyda aan kula soo hadlay waa sow xaafaddu waa kusoo wareegay ciidamada iyo meeshaay joogaan meel kasta waxa dhibaato hadda ka jirto xaaladan ma laha marka waxay noqon doonta kolley ganacsiga dhammaan wax hadda ganacsiga socdo ma laha dadkii safaradii imaan lahaa dadka banaanka ka imaan lahaa wax imaadayna ma laha marka waxaad arkaysaa dad joog waa iska degan yahay dadka guryaha ay ku jiraan dukaamadii waa xiran yihiin xaalad waa iska degan tahay wixii dhici doon nin kasta maxaa dhici doona camal ayay dhagaha qof kasta dhagaha u taagaya maalinta khamiista ee berita ah iyo jimcaha ayaa la filayaa inay sii socdaan mudaaharaadyada sida ay hore u sheegeen isbahaysiga mucaaradka dalka kenya cumar ibraahim ayaa mar kale ka hadlaya ka ganacsata ahaan waxyaabaha ay filan karaan waxaan rajaynaynaa ammaanka inuu sugnaan doono xaaladda ay deganaan doonta suuqyada maarata kolley haddii sidaan hadda ay maanta tahay oon maarata uu ku dhow wakhtiga ku dhammaado iyadoon waxba dhicin berri inay dadka ay dukaamada iska furtaana waa laga yaabaa inkastoo dadka maarata taxadir iyo maarata waxbaa dhici kara nin kasta oo qalbigiisa ay ku jirto oo maarata annaga waxaan ka rajaynay inay dadka aadi iska furtaan sababto dowladdii amni ku filan ammaan ciidamo ku filan meelihii khatarta ay ka imaan lahayd waa la keenay laakiin beri beri dambe inay saan iska bedeshana waa laga yaabaa inay waxa dhacaan maarata ciidanka oo maarata ammaanka ay sugaanna waa ka rajaynaynaa marka haddii dadka furtaana waa arkayna haddii kalena waa sidaana xaalka waxay ka dhici doono annaga ma naqaan laakiin kolley amni iyo ammaan ayaan rajaynayna insha allahu saasaan rajaynana rajadaasaan ku rajo weynahay dowladdana mas-uuliyaddeed inay kasoo bixi doonto mudaaharaadyo ayaa weli ka socda qeybo ka mid ah dalka kenya iyadoo meelaha qaarna lasoo tabinayo in isku dhacyo u dhexeeya ciidamada booliska iyo dadka mudaaharaadka dhigayay ay sababeen dhimashada ilaa iyo saddex ruux intisaar saal xuseen v o a nairobi